cabdulaahi dheere oo ahaa af hayeenka maamulka hirshabeelle u qaabilsanaa gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu ku sifeeyey maamulka hirshabeelle mid dhaqan xun oo isugu yimaadeen mooryaan islamarkaana uu iska casilay xilkii afhayeennimo ee maamulkaasi isagoona eedeyn kala duwan u jeediyey madaxda maamulkaasi waxa ay keenay dhaqan xumo ka socota dowlad goboleedka hirshabeelle khaasatan gobolka shabeellada dhexe anigoo ay igu sheegeen shan bilood ka hor afhayeenkii gobolka shabeellada dhexe ay igu sheegeen waxaan islahay wax ka toosi dowladdan wax ka toosi waa dadkaagi waa deegaankaagi kadib markaan arkay inayna wax toosin meesha laga rabin kadib markaan arkay inay dhaqan dowladnimo meesha uunan aalin kadib markaan arkay dowlad goboleedka hirshabeelle laba gobol ahay in gobolka hiiraan aanba gacan lagu haynin oo aan tegi karin kadib markaan arkay dhaqan xumida ka jirta meesha iyo firshada taalla gobolka iyo dowladdaba inaanan aniga sharaftayda ku baabi'in oo aan ka mid naqan wax sharaf ahe meesha yaal male waa dhaqan mooryaameed aanan ahaynin qaab dowladnimo sidoo kale isagoo hadalkiisa sii watay afhayeenkan iscasilay ee maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu tilmaamay in dib u dhaca ay la daaladhacayso xarunta maamulkaasi ee jowhar ay sabab u yihiin madaxda maamulkaasi kuwaas oo uu sheegay inay isugu soo hareen isbaaraley islamarkaana uusan doonaynin inuu ka mid noqdo isbaaraleydan waa sida uu hadalka u dhigaye markaan dowlad xaruntii caasimada dowlad goboleed ka fiirshay waxa waaye wax oo laga faanay banaqataba waxaa ka fiican gobolada kale degmooyinka degmooyinka ka wanaagsan waana dib u dhac la gaarsiiyey way iska casilay xilkii afhayeenka ahaay gobolka shabeellada dhexe wax fiicana way iska casilay kadib markaan arkay wax taxgelin bulshaha oo meesha ka jirin kama mid ihi layma dhihi karo maanta wixii ka dambeeya wixii ilaahay igu irsaqaan cunaa afhayeenkii dowlad goboleedka hiirshabeel layma dhihi karo maalin dhawood xaduuda i keen waxaan u qabayay dad shaqayhaya hore u socaaya waxaasina meesha isbaaradaas kaliya ilaashaayeen wax isbaaro howl isbaaro bisaa meesha ka tal anigana konton iyo shan sanaan jira isbaaro iyo nidaam xumo uma baahnay mas-uuliyiinta maamulada shisheeyaha ku daaban ayaa markii ay iska hor yimaadaan danahooda waxa ay bulshada isugu muujiyaan kuwa xilkaasii ku waayay kadib markii ay arkeen dhibaatooyinka maamuladan shisheeyaha ay ku hayaan bulshada balse aqoon-yahanka iyo waxgaradka soomaaliyeed ayaa waxa ay rumaysan yihiin in arrintaani ay tahay mid waxba kama jiraan ah islamarkaana lagu marin habaabinayo ra'yu caamka bulshada